فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo hadahan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah bulshada muqdisho oo qiyaali iyo mala'awaal ku tilmaamay mashruuca uu turkida wato oo halis ku ah amniga iyo badqabka soomaaliyeed qaybna ka ah dhulboobka lagu hayo soomaalida kaas uu maanta xasan sheekh dhagax dhigay shacabka muqdisho oo arrinkaas si adag uga hor yimid ayaad maqli doontaan hoggaanka dhaqanka soomaaliyeed oo walaac ka muujiyey xadgudubyada sii kordhaya ee lagu hayo shacabka dhulka soomaali galbeed ee itoobiya gumaysato waraysi aynu la yeelanay afhayeenka odayaasha dhaqanka wilaayaadka islaamiga ah ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbi doonaa ciidamo ka tirsan maamulka la baxay puntland oo ka cabanaya daryeel la'aan kadib markii lagu dayacay dhaawacyo ay qabeen oo soo gaaray dhow waxa waraysiyada inta uu socdo sidoo kale qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowro muddo lix bilood ah socotay oo kuunya barow loogu soo gebagabeeyey koob iyo labaatan macallin oo ka soo jeeda beesha garre warbixin ayaan idinkaga haynaa qodobadaas iyo wararkii ugu dambeeyey ee caalamka ayaad caawa barnaamijka ku maqli doontaan
الظلام هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal waa shanta ah bisha muxaram sanada kun afar boqol todobaiyo afartanka hijiriyada dhanka kalena waa sagaal labaatanka bisha lixaad ee labada kun shan iyo labaatanka shacabka magaalada muqdisho ayaa maanta waxa ay si adag uga soo horjeesteen qorshe dhulboob ah kaasi oo ay turkida wadato sidoo kalena halis ku ah amniga iyo badqabka soomaaliyeed xasan sheekh maxmuud madaxweynaha dowladda federaalk ayaa maantay mashruucan dhagax dhigay kaasi oo turkida ay wadato mashruuc degaan gaara ama dad gaara ay leeyihiin ma aha waxaan rabaa halkaas sheeg mashruucan waxaa leh dowladda federaalk ee soomaaliya ganacsato ajnabi ah ayaa wax ku leh oo wax ku darsanaysa iyadane waa mashruuc sidaas ah waa bilow fayskiisi koowaada bilaa doona waa sii kordhi doona waa sii weynaan doona haddii aad yidhaa saddexdaas mashruuc ee la sheegay ee dekedda eerboorka iyo muxuu kuraa magaalada special economic zoneka la raba inuu noqdo muxuu ah meel dhaqaalaha lagu horumariyo oo xor ah inuu noqdo la rabo saddexdaas mashruuca la yiraa hay-adda horumarinta muqdishada cusub oo la yirahdo n m d c ayaana mas-uulka oo gacanta ku hayso bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa arrinkan ku tilmaamay khiyaali iyo waxba kama jiraan iyagoona sheegay keliya inay codsanayaan in wadooyinka muqdisho ee burbursana wax laga qabto iyo baahiyaha dadka soomaaliyeed waa kuwaan qaar ka mid ah dadka muqdisho goob dayaxgacmado oo dhagax dhigi rabaa oo ku taal warshiix madaxweyne madaxweyne riimo ku jiraa waxaa noo dambaysa warshiix iyo dhagaxdhigo iyo dayaxgacmo ma dayaxgacmada maba qabnee wadoodhi ka jaban kaliyaha naga dhiso taartaa la gaara bar taas waxaa waaye kobyaama naga go'ay xan aadnaa xagga nin koba ka go'ay ma socdaa horta koba aantu istan marka hore soo baa go'an waddadii waxaa go'an daal la kuurayaa jidka shaqaala iyo idanku isku xidhaysaa go'an ha la gaaro aan koba gadanno koba anagaa maqan kuwaan ku socdanaa maqan aan gaarno madaxweynaha tanu muuqdo madaxweynaha asu baawru ku socdaa ninka magaalo jooga oo bajaajlaha canshuur riqad aniga waa meesha ku rafaas aniga waaye waxaa loo baahan yahay horta bal horta bal tan sukaan ka shaqa aan ka howlgalno haboonaa shata horta ha haboon hase haboonaa horta horta harda la gaara bal ha ha la gaara taas dagaal qabi waa lagu jira dagaal kale waa lagu jira horta ila ilaahayna qaboojiyo oo taas ha la gaaro laakiin waxaan dhihi lahay wal horta middan nalka noo dhow aan ka howlgalno dayax gacmada taas waa riya aan gaarin waqtigeeda heer wuxuu marayaa uu dayax gacmeed oo dhagax meeluu dhigay gobolladiiya waxay maraysaa heer halkii malmalaada toddoba door la goda halkii malmalaada dayax gacmeed iyo villa ku jirtaa riibeenaa ku jirtaa taas horumar uma arag taas horumar uma arag annagii baa u jeedaaba oo saliiddan waxaan ku marsanaa laanahayba shaaki baynu ku jiraa madaxweyne qof alfaxmaal baran albaqar ma u gudbi karo hadda qaybtii hoose asaasigiyaaba ka bixi lahaanaa samaan qabiilo dagaalaa nugu socdo marka ani arrintaas ma qab فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي
waa hagaag barnaamijka dhow xawareysiyada qeybihiisa hore ayaad dhegaystayaal maqlaysaan markan waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaa soo jeedinaya maxamed ciise aad baad u mahadsan tahay haatanna wararka caalamka tobannaan ruux ayaa ku geeriyooday dalka suudaan kadib markii uu ku dumay god laga qodo macdanta dahabka wararka ka imaanaya dalka suudaan ayaa ku warramaya in god laga qodo macdanta dahabka uu ku dumay tobaneeyo ruux oo ku jiray gudihiisa taasoo keentay khasaare nafeed oo baaxad leh sida ay warbaahinta u sheegeen ilawareedyo deegaanka ah shilkan ayaa galabnimadii shalay ka dhacay mandiqada saxaraha ah oo u dhexaysa magaalooyinka cadbara iyo hayaa ee dalka suudaan waxaana la xaqiijiyey inay ku nafwaayeen ugu yaraan konton ruux oo uu ku dumay godkaas xilli ay kala baxayeen macdanta dahabka dhacdadan naxdinta leh ayaa keentay digniine isdabajoog ah oo ku saabsan kormeer la'aanta rasmiga ah iyo tallaabooyinka badbaadada daciifka ah ee goobaha macdan qodista taasoo ah isha asaasiga ah ee dakhliga kumanaan qof oo suudaaniyiin ah iyagoo ay dalkaasi ka jirto dhibaato dhaqaale oo sii xumaanaysa waxaa xusid mudan in isla aaggaas hore loogu soo calaamadeeyey mid ka mid ah dhacdadan bishii abriil ee lasoo dhaafay taasoo keentay dhaawacyo iyo khasaare hantiyeed dhanka kale isu soo bax ballaaran ayaa shalay iyo maanta ka socda magaalada talaabiib iyadoo marba ay dad horelihii ku biirayaan dibadbaxyadaasi mudaharaadkan ayaa lagu dalbanayaa in xukuumadda uu hogaamiyo ra-iisul wasaaraha dhiigyacabka ah ee benyamin netanyahu ay heshiis xabad joojin ah la gasho kooxaha muqaawamada ee reer falastiin si loo soo afjaro dagaalka khaza kadibna ay guryahooda iyagoo nool ugu soo laabtaan israa'iiliyiinta lagu haysto gudaha khaza magaalada dekedda leh ee hayfa ee waqooyiga dhulka falastiin ee uu ka jiro gumaysiga maamulka yahuudda ayuu ka dhacay isku soo baxyadan dibidbaxyaasha ayaana watay boorar ay ku dalbanayeen in netanyahu uu xafiiska baneeyo dadka yuhuudda ah ee ehelada u ah maxaabiista yuhuudda ah ee ku jira gacanta muqaawamada ayaa iyagana qayb ka ah banaanbaxyadan iyagoo dalbanaya in maxaabiista ka maqan laga shaqeeyo sidii ay si nabdoon ugu soo laaban lahaayeen kooxaha waxa iska caabinta ee falastiin ayaa waxay gacanta ku hayaan konton maxbuus oo yuhuud ah kuwaasi oo badankood nool halka qaar kalena ay ku dhammaadeen duqaymaha uu maamulka yuhuudda ka wado jiida khaza فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هدى بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي
waa hagaag hogaanka dhaqanka soomaaliyeed ayaa walaac ka muujiyey xadgudubyada sii kordhaya ee lagu hayo shacabka dhulka soomaali galbeed oo ay itoobiya gumaysato nabadoon ismaaciil haruun oo ah hafayeenka odayaasha dhaqanka soomaaliyeed ayaa wuxuu sheegay inay aada uga walaacsan yihiin dhaca boobka dilka iyo dhibaatooyinka kale ee lagu hayo shacabka soomaali galbeed kuwaasi oo ay geysanayaan itoobiyaanka iyo maamulka wakiilka uga ah dhulkaas nabadoon ismaaciil ayaa ugu baaqay in shacabkaasi kacaan oo ay jihaadka soomaaliya ka socda garab u noqdaan waa kan nabadoon ismaaciil oo ugu horeyntii aynu weydiinay waxa ay kala socdaan tacadiyada sii kordhaya ee dhulka soomaali galbeed muddooyinkii dambe xabashidu ka wadaan alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah adeer allah ku barakeeyo su-aasha aad weydiisay haddii aan jawaab yar ka bixiyo dhulkaas soomaali galbeed tacadigiisu ma uusan ahayn mid hadda oo keliya ah ee mid weligii qaa'in daa'in ilaahoodii abuurayba dad mushkuladaasi iyo dhibaatadaasi haysatay unbuu ahaa oo rijiimba rijiim dhibaatada iyo mushkuladda uu ka soo gaarhayey kuwan kuna wareejinayey dhibaatada uu dadka ku hayo Een, arrintaa iyada ah waa arrin taariikh dheer leh waa arrin waa arrintuu axmed gurey ka dagaalamay maxamed sayidaa Cab- cabdilla xasan ka dagaalamay Een, sheekh bashiir ka dagaalamay xasan barsame ka dagaalamay mujaahidiintii soomaaliya ee magaca lahayd oo dhani waxay ka dagaalameen dhibaatada iyo mushkuladda haysata ummadda soomaali galbeed ee cadowga ku soo duulay ee wakhtiga dheer ku soo duulay ilaa iyo haddana ku ku dhibaataynaya bay horta kala dagaalamayeen iyo ji- marba marbana marxaladba marxalad bay u gudbaysay marxaladdii ugu horreysay ee markii muddooyinka dambe lasoo qaato tii ina ilay bay ahayd wixii ka dhacay waa la ogaa tii ina cagjar baa timid ayaamihii hore ee inta dadka la khaldayey muuqaal ah waxay bixiyeen in aad moodid inuu ka yar gacan qabow yahay ama ka qaniyo qabow yahay rejiimkii hore ee ina ilay arrintaa iyada ah qaadashadii sidaa loo qaatay kuma ayna soconine Een, khayaamooyinkii iyo dhibaatadii iyo dhagartii uu dadka ku gumaysan jiray ama ku gubi jiray ama ku curyaamin jiray inay ilay kuwa ka xunxun buu la soo baxay ninkii la odhan jiray ina cagjar waxyaaluhu la soo baxay wararka sida aanu ku helayna waxaa ka mid ah dadkii ganacsigii waa laga dhaariyey xoola inay dhaqdaan waa laga dhaariyey beera inay qotaan waa laga dhaariyey wax allayaala wax dalkii ka jiraay haba yaraatee inuusan jirin oo dhan waa lagala dagaalamay ciidamo gaar ah oo soomaaliya ku jirin oo cii- federaalka itoobiya ah oo fanaas lagala baxay fanaas loola baxay oo waagii hore ee gumaysigii horena jiri jiray fanaaskaasaa xoolihii dadkii kala wareegaya boqol neef oo dibi ah la soo gadanayaa ninka xoolihii lacagtiisuu kala soo baxayaa waddanka gudihiisa isagoo jooga oon meella la odyigeynin waa xoolaha haddii la arko ruuxii loogu dhex yimaadana waa lagu dili loodiina waa la kaxaysan geela waa sida oo kale ariga waa sida oo kale Een, haddii la yidhaahdo waxani muxuu yahayna xoolahana waa kontarabaan Ee, beertii uu lahaa bay xooluhu daaqayaan sabab ay u koontarabaaboobayaan waa adugu sidii waddadii xoolaha lagu dhici lahaa weye weligeedna waddadaas fanaaska ama magaca fanaaska loola baxay xabashidu dadka xoolahooda way ku dhici jireen wayna ku way- wa- wayna ku caydhtayn jireen hadda tii ugu darayd baa socota oo dille oo xadhig leh oo kufsile oo aan wax ka hadlaya iyo wax juuq ka odhan kara ay jirin Een, hadda rijiimka hadda ka jira een, wuxuu u muuqday wax waxoogaa dadka codkiisa carabka looga yarkacay oo dadka wax laga sheegi karo oo dadku caban karo oo dadku waxayn karo wuxuu hadda soo wuxuu la soo baxay hal eray oona raalli ka ahay ninkii ii sheega ama iga sheega ama maamulkayga ka sheega meeshuu joogaa lagu xidhayaa waana lagu dilayaa wuuna ku xidhay wuuna ku dilay cid ka hadashay iyo cid wax ka qabatay toonana ma laha cidda daba taagan ee ku garab taagan ee raalliga uga ana waa cidda uu camiilka u yahay ee abiy axmed iyo amxaarada rasmiga ah wey Een, fanaaskan ma ayna lahayn tigreegii tigreegii fanaaskan ma ayna lahayn dadka xoolahoodana sidaa looma dhici jirin tigreegu fanaaska ma ayna lahayn dadka xoolahoodana sidaa looma dhici jirin fanaaskan waa asal dhacay xabashidu iska taqaana weeye waa bi- waa biilalka caruurta xabashida meesha looga soo saara ardi sababo weeye fanaaska iyo xoolaha dadka ilaa geeska ugu shisheeya ee meeshan go- dhuuciisuhu dego ilaa ka gees ilaa ka gees neef adduunyaa nin xor u gadan karaayo haba yaraatee ma jiro adeer dhibaatadaas baanu waddankii kaga warhaynaa wax ku sii kordha mooye wax ka soo dhacayaayina ma uu jiro Een, dadkii nooca ah ee dhibaatada lagu hayay waxyaalo ay kaga dawan yihiin baa jira maamulada kale ee etoobiya maamulada kale ee Itoobiya ama Oromada iyo Xabashida iyo Tigreega iyo waxa ay kaga duwan yihiin iyagu waa dad Soomaaliya rag Soomaaliyeed oo wiilashoodii oo ay la dhashay iyo kuwa ay dhaleen iyo kuwa Soomaaliya oo diinta Islaamka iyo Soomaalinimaduba ka dhaxayso oo mujaahidiin ah oo dhexdooda iyo gadaashooda intaba ka dagaalamayaa jira garab bay haystaan waa nasiib darro waa waxaan aad uga calool xumahay garbaduubka ay u garbaduuban yihiin gaal xun oo xabashiya oo fanaas ah oo xoolahoodiina dhacaya gabdhahoodiina hortooda ku kufsanaya nolosha ay ku nool yihiin ay dib u sii dhiganayaan ma aana garan waa wax aad iyo aad looga xumaado jidhka iyo damiirkuna wuxuu ka gubta weeyaan marka ummadda waxaan leeyahay war waxaa iska celiya gaalada iska celiya ilaahay ka cabsadoo gaalada iska celiya wax idiin dambeeyaayna ma jiro war nin adduunkiisana la dhacayo oordiisina hortiisa lagu- lagaga kaxaysanayo wuxuu ku sii noolaadaay maxay tahay wuxuu ku sii noolaada anigu ma garanayo ha laga kaco xabashidana ha lala dagaalo maantana iyadii baaba eber iska dhigaysa iyadii baa iscunaysa daba iska raacin keliya u baahan tahay saama ina cagjar baa ina cagjar waa midida dadka lagu gowracayo ee hilbahooda lagu qalayo ee hanti- waxaa weeye waa waa abbaanduulaha fanaaska weeye abbaanduulaha fanaaska weeye wabilaahi towfiiq فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة
waa hagaag barnaamijka dhow xawraysiyada hayaad dhegaystayaal weli maqlaysaan dowro muddo lix bilood socotay ayaa deegaanka kuunya barrow waxaa loogu soo gabagabeeyey koob iyo labaatan macalin oo ka soo jeeda beesha garre warbixin ku saabsan waxaa inoo soo jeedinaya mubaarak cumar معلمي تاج الوفاء شمس تشع بالضياء نور إذا حل الظلام يحرس waa munaasabad heerkeedu sareeyo islamarkaan aad u qurux badan taasoo ka dhacday magaalada kuyimburo ee wilaaya islaamiga shabeellaha hoose xafladda ayaa gabagaba u ahayd dowlad diini oo socotay muddo lix bilood ah taas oo loo qabtay macallimiinta beesha gaara edinka qaybo ka mid ah wilaayada shabeellaha hoose dowladdan ayaa qayb ka ahayd silsilado dowladda oo loo qabanayay macallimiinta qabaa'ilka dega gobolka shabeellaha hoose iyadoo noqonaysa dufcada afraad dowladda loogu magacdaray saxaabigii jaliilka saalim mawla abi xudayfa munaasabadan dowladda loogu soo xirayay macallimiinta beesha garay qaybtooda ku nool tuulooyinka miyiga ay degan tahay beesha ayaa loo gol lahaa si ay dacwad u gaarsiiyaan dadka ka soo jeeda beesha garre islamarkaana ay wax u bari lahaayeen carruurta gunaanadka dowladda loogu magacdaray saalim mawla abi xudayfa ayaa waxaa ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan oo isugu jirta mas-uuliyiin sarsare oo ka socda maktabka dacwada guud ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab culimo salaadiin waxgarad iyo waaligii gobolka shabeellaha hoose كالورد يهدي عمره يفوح عطرا في السماء معلمي تاج الوفاء شمس تشع بالضياء ugu horeen waxaa madasha lagu soo dhoweeyey sheekh jaamac cabdisalaan oo ka mid ah culimmada diinta islaamka waxaana uu jeediyey kelimad ku saabsan tawxiidka waxaan jeclahay marka mawduuc mawaadiicii meesha lagu daraasayey ka mid ah waa tawxiidka liahamiyatii inaan xoogaa yar aan dul istaago waa kelimatu laa ilaaha ila allah haadihi lkelima wax ka horeeyaa ma jiraan wax ka dambeeyaana ma jiraan qofku markuu soo islaamayo qur-aanka oo dhan baan xifdsanaya laga dhegeysta ama sunanta oo dhan inaan muslimhay taasaa caddaynaysa ma laga yeelaya lagama yeelayo ilaa uu ku dhawaaqo kelimada ayada tawxiidka labadeeda qaybood waa lihamiyatiha waa agramiinta waa tacaaqud waa bayco maxaa baycada lagu gelaya addoonnimo qofku inuu ogol yahay samci iyo daaca inuu ogol yahay wax allaale wixii risaalada muqadaska nabi maxamed loo soo dhibay baan aqbalay kulligeed waa aqbalay addoonnimaan ogolahay rabbi keliyaan ogolahay shardi caqdiga iyo baycadaa galo wax laga dhagaysanayo wax laga rabo midna ma laha wax ka mid a hadduu ka baxana waa nin baycadii buriyey wey wixii nabi maxamed loo soo dhibay wax ka mid a hadduu yidhaahda kan waa xun yihiin anigu kan ma rabo waxay noqonaysaa wax ka sheeg nebigii iyo risaaladii iyo rabbigii soo diray kulli uu uu naqdiyey beecada maxaa caddaynaya arrintu inay beeca tahay aayaad fara badan ilaahay qur-aankiisa muxuu ku leeyahay fii suurati maryam yowma naxshuru lmuttaqiina ila araxmaani wafdan wanasuuqu lmujrimiina ilaa jahannama wirdan laa yamlikuuna shafaacata ilaa man ittakhada cinda araxmaani cahdan xalshaadu waa kana waxaa kaloo dilila xadiiska ahaa mucaad markuu dirahayay inaka taati qowma ahla kitaabi falyakun awala maa tadcuhum ilayhi shahaadati an laa ilaha illa allah wax ugu horey dadka aad u sheegtay kelimada ka dhadhacsii fahamsii hadday fahmaan baa wax loo sheegi karaa waxay ka dambeeya dadka yaan la noojin marka macalimiinay qof ay caqiidadii ka khaldan tahay baa maanta oo dhan diin u akrinaya ama aan shareecada baqaarka mid u hoggaansanayn yaan la isku rafaadin bilahi tawfiiq jazaakum allah khayr sidoo kale culimmada ka soo qayb gashay munaasabadda waxaa ka mid ahaa sheekh mustafa asalif oo isna ka mid ah culimmada diinta islaamka waxaan rabaa oo keliya inaan ka hadlo dowraadkan inoo socda ay bilaabeen shangamaas biqiyaadati sultaaniha moxamed cabdulqaadir oo maanta ay taagan tahay walaalaha gare wax miro ah oo la taaban karo ee muuqdaa ma jiraa mise ma jiro jawla waxaan ka soo bilownay halkan aan joogno farsoolayaan shiiqaas ugu tagnay meelahaan soo marnay waxaa ka mid ahaa dacaaraha waxaan ugu tagnay waa dowrkii labaad raggii ka baxay waxaan ugu tagnay dacaaraha dugsi masaaxadiis ay aada u weyn tahay yacnii fadhigan hadda wuu ka wenyaan bas dhihi karaaba xagga dhirirka dhammaantood caruurta dhigataa gebigooda waa jiido hal nin kaloo kuma jiro min awalihim ilaa aakhirihim waa jiido meeshiiyaan tegey anigaa lugtayda ku tegey waxaan rabaa inaa idin dareensiiyo midhaha dowraadkan socda waxay furnayd wakhti aad u gaaban su'aalo ayaan weydiiyey qur'aaniya taqriiban waxay ahaayeen gabdho iyo wiilal waxaan weydiiyey ragga waa ila bateen halkan waxaa fadhiya majmuuco waa halkan majmuuco meeqa waayaan idhi waa lasoo weliba dad kale waa jiraan waxaa loo waayey weli qorshaa loo wadaa afar boqol ayay gaadheen afar boqol oo wiilal iyo gabdho isugu jira ayaa halkaas fii makaanin waaxid natiijo oo maanta wanaagsan ma tahay mise ma aha
markana waxaa mikrofonka lagu soo dhabeeyey sheekh cabdiraxmaan firin oo kolkiisa maclimiinta ugu warramay bashaaraadkii dhacay isagoona kula dardaarmay inay garab istaagaan mujaahidiinta awalan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacdi culimmada inoo dhammaysay anna maadaama aan soo istaagay inaan wuxuun dhaha waa muhim macallimiinta waxaan u sheegaynaa inta xarraysnaydeen gobolka shabeellada hoose faa'iidooyin badan baa ka dhacay waxaa ka dhacay maadaama rajab laydin xareeyey idinkuna waad maqlayseen inii la xoreeyey awdhegle beriire zabiib ilaa afgooye meel u jirta laba kilomitr allaahu akbar waxaa dhacday gaalada inay canaanteen murtadiintii soomaaliya ee xasan gurgurta ugu weynaa ayna dhaheen waa inaad ku laabataan buundooyinkii laydinka soo saaray ee xamar laga waardiyeynahayy gaalada markii sidaa loo canaantay waxay isku dayeen inay magaalada zabiid oo hadda afgooye u dhow ay qabsadaan saddex iyo labaatan maalmood soomaaliya waa tagtay yaa tuulada waxaa ku hardamahayey ciidamada yugandha iyo mujaahidiintii soomaaliya allahu akbar diyaarada haddii hayeen way way keeneen taangiyana way keeneen ayu madfac iyo baabuur gaashaamanna way keeneen waana ku jabeen sidaa darteed waxaan doonaynaa insha allahu tacaala fasiiladiinan maclimiinta ah marmar inaad ku cibaadaysataan insha allahu tacaala fasiilo dhammaystiran baa tihiin marmar soo cibaadaysta insha allahu tacala intaas raacdaan caawa annaga nagu daaya meel heblo dhah ama bangaraa soo baxday habeen cagta marya insha allahu tacaala maamulaha gacanta ku hayay dowladda loo soo xirayay macallimiinta beesha garre ayaa ka warbixiyey xilligii la qabtay dowlad iyo duruusta lagu qaatay dowradan magaceeda waxaa la yidhaha dowratu saalim mowla abi xudayfa shicaarkeedana waxaa la yidhaahdaa man lam yusaxixi alqur'aana aathimun waxaa loo qabtay macallimiinta beesha garre tirada macallimiinta loo qabtana waa labaatan iyo kow macallim taariikhda dowradu ay soo bilaabatay waa kun afar boqol afartan iyo lix hijiriya bishii rajab toddobadeedii taariikhday maanta noo xirmi doontana waa kun afar boqol afartan iyo toddobo bishii muxaram labadeedi waa lix bilood taqriiban muqararka dowrada lagu qaatay oy macallimiinta beesha garre ku qaateen waa sida soo socda tasxiixu tilaawati alqur'aan macallimiinaa saxaysay labo riyaadat ullisaan cala annudqi biaxrufi alqur'aan saddex subac oo qur-aankoo dhana afar tuxfatu aladfaal waalkhilmaan fii tajwiid alqur'aan shan muqadimatu aljazariya lix tafsiiru alqur'aan alkariim oo saddex jusa todobo kitaabu tawxiid lisheekh maxamed ibni cabdilwahaab sideed addalaa'il fii xukmi mawaalaati alilishraak sagaal duruusulmuhima licaamati alumma toban matnu abi shujaac kow iyo toban talkhiis sifatu salaati annabiyi sala allahu calayhi wasalam labaiyo toban alfusuul fii siirati arasuul sala allahu calayhi wasalam saddex iyo toban mi'atu xadiid afar iyo toban khadu alcarabi kutubtaasoo dhan markay qaataan kitaab walba waxaa looga qaadayay imtixaan taxriiri ah markan dhankiyo salaadiinta suldaan ibraahim maxamed nuur ahna guddoomiyaha odayaasha gobolka shabeellaha hoose iyo suldaan maxamed abdiqaadir suldaanka guud ee beesha tunni ayaa si isku mid ah u bogaadiyey macallimiinta iyagoona macallimiinta u sheegay inay gutaan ammaanadii loo xil saaray dad macallimiina culummo ah xaafidiina haddana la keenay oo dib reerkii looga celinaya ayaa tihiin marka waxaa alaal wixii laydinku shubay haddeeraan maqlaynay toban iyo lix kutub oo qur-aanka ugu weynye ayaa laydinku shubay marka intaas waxaa la rabaa inaad la laabataan oo reerkaa ku shubtaan awooddii iyo shaqadii iyo howlihii makaatiibtii idinku bixisay hadda waxaa laga rabaa in laydinka helo waxaan rabnaa sida hadda sheekh uu sheegaya oo kale in laydinka helo dugsiyo fara badan oo lagu takrujiyey oo lagu farxay oo lagu ilqabowsay in laydinka helo macallimiinta dowladda loo soo gebagabeeyey oo lixda bilood u dhabar adeegayey hadafka laydinka leeyahay ma aha in wax laydin bara keliya macallimiina ahaydeen xaafidulqur-aan ahaydeen waxaa la idiin baray dadka idinka dambeeya inay dib dambe u dhumin waxa wax laydinku shubaya waxa waaya inaad ku shubtaan maanta waxaa laysku haystaa ilmahaas iyo dadkaa laysku haystaa wax kale layskuma haysto gaaladu waxay rabtaa inay gaalnimo ay barto mujaahidiintana waxay rabaan inay dadkooda diinta baraan ku dhaqmaan oo u jihaatamaan waxaa laydinka rabaa dadka waaweyn inaad wax bartaan muhiimadda waxa waaye in ummaddaas la badbaadiyo suldaanka beesha garre ee gobolka shabeellaha hoose suldaan cabdulaahi xaji axmed ayaa markiis u mahad celiyey wilaayada isagoona si gaara ula hadlay macallimiinta beesha walaayadda oo juhdi ka bixiyaa leheyse gaalana ul dagaalanaa leeyey diinin hor dadka baraa leeyey u dadaalaa leheyse in mahad gooni ayaa sugu mahadiyaa hama weynaan adoo leeyahay marka hama kiil adoo leeyahay maanta in reerkii asaa ka bahteen wax asaa ka kor asaa ka kordhisin dadkii dhalaanya oosa dharuuriyaay dhalaanya dood ad saartin dhalaanya wax ad bartin mujaahidiin karabs u noqdin dad diin halbarna lan karabs u noqdaayba ma laha insha allahu dantiin adoo leeyahay tadeeyu qabiilo badan asaa mareen oo maclimiin oo hortaan ka baxeen hadmaan unikoon dhugnahad waxaas sheeknaa in oo mujaahidiin karabeed u nahay dhinacanasa ugu ibaan ayaas sheeknaa berki un sharnay mujaahidiin oo hasal oo jaajuusna dhinacan hasal ugu ibaan wixii tabartaan ay unsa dadaalnaay intaasaas u sheegnaa
mid ka mid abwaanada beesha ee madasha ka jiiday tixgabay ah كوزو هري كمال وابونا كرتوف قران كرن لهويك قبل الله دارات هلو كل حرنا قال كبت هلو بديو وكورتي كوني كور على فرمان دوغي هلو كالمي لانكو فوسك اي لانكا بان وسكور الاسلام كوا كوري كسم الله حسن غرغود كتاب ربغيدا كوفسي كبير اسلوبيد فرعون واخ كوي كمنا كونكي آدي بان اذا كان مهسا كردي كروسكي كرتلو كيشير مهسا كردي korneel juutigii koob amre isaasiisi isku kuusirin maxsaa kordhiy halka tiiboo ilaahay karata baaluuka iyo kubtaa ballaabeen quuryaanta baa isdhaafsadeen kaliigata baarita kor luuqaadi korneel juuti kufaartii sal kulmi koobug yare asarkaada koosada warcaabasa kal ahana sukal figa kufaarka odowaaye koofi xumun kule albeer aha kaba la-aana roori madaxtooyadana waa kilweeyey gaalada kilbi kilbeedi meelaa kabruure kacanisa saldabada kitaabka ilaahi hala horkeeno kurka hallaabka musakasbadi asalaamu calaykum waraxmatullah ugu dambeyntii waxaa dowladdu soo xiray waaliga wilaayada islaami ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abuu abdiraxmaan waxa uuna ka hadlay ujeedka loo qabanayo dowlaadkan isagoon dardaaran guud ah u jiidiyey maclimiinta dowladda loo soo xiray
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu awalan oo aakhiran ilaahi subxaana wa tacaala u mahadnaqaynaa nicamkiisa faraha badan uu dusheenna ku galadeystay intaa kadib ikhwaani addacwa ila allahi dadka in diinta ilahi subxana taala loogu yeero waa wadiifatu liljamiic waa mas-uuliyad qof kasta laga rabo waa dhaxalkii nebi moxamed sal alay slam uu ummadda ugu tegey waxaan rabaa insha allahu tacaala wax yar inaan ka tilmaamo maxaa keenay ama hadafka laga leeyahay dowradani maxay ahayd ma dowro int mogtahay maclimiin qarash inta lagu bixiyo la tababaro haddana deegaana la iskaga celiyimiya hadafka laga raba muxuu yahay maclimiinta awalan waxaa laga rabay waxyaalaha laga raba waxay ahayd aqoonta maclimiinta madaarista tuulooyinka iyo baadiyaha kor in loo qaadato awalan waxa ay dadku dhigaayaan ee barayaan inay noqdaan wax sax ah hadafka laga lahay ka mid ah waxaa ka mid ah ikhwaani waxyaalaha laga lahaa in la gaarsiiyo dadka baadiyaha iyo tuulooyinka dacwo in la gaarsiiyo waxaan si gaar ah aan ku gabagabayn lahaa dardaaran kelmadaya maclimiinta maanta takharujaaya ogaada haddee mogtahay maanta mas-uuliyada qortiina ku jirta ogaada waa laidin weydiin doonaa odayaasha sheegay hadafka laidin bari mahen inaa waqti idinka naftiina keliya anfacdaan mahen ya ummadaa idin soo dirsatay munduubiina ahedeen dadaa idin sugaayo waxa naftiina keliya ina anfacdaan wax laydima barin ogaada ummaddaas inaa badbaadisaan ehelkiina ah oo diinta ilaahay ay ugu yeertaan oo dugsiyada waxaa wax badan aa ka bedeshaan ayaa wax laydin baraayo marka arrintaas waxaa weyaan ogaada qabiilka waxaa leenaha jazaakum allahu khayran ilahi subxana tacaala miisaanka xasanaadka allah idin saaro juhdiga ay bixinayseen iyo garab istaaga aa muujiseen iyo diinta ilahi subana tacaala saa mogtay a qisma u qaateen si dadka loo gaarsiin lahaa ilahi subana taala badel khayr qaba allah idin siiyo cadowgan saa'ilka ah ilahi subana taala ummadda ha ka qabto jazaakum allahu khayran hada wabillahi towfiiq wasala allah wasalam calaa nabiyina muxamedin wala alihi wasaxbi wasalam beesha garre ayaa ka mid ah beelaha soomaaliyeed ee dega wilaagaadka islaamiga ah waxaana muddooyinka u dambeeyey beesha waday dadaalla dacwo ay ku doonayso inay ku horumariso wacyiga diineed ee bulshadu ku abtirsata beesha
حل الظلام يحرس أشجار النمام أحلامنا تحققت وعاليا صار الشجر نخلا يغطيه الثمر معلمي رمز العطاء تاج الوفاء والسناء
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
سامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي waa hagaag barnaamijka dhuuxa waraysiyada qaybihiisa dambe ayaan dhegaystayaal isla soo gaarnay ciidamo ka tirsan maamulka la baxay puntland ayaa cabasho ka ah daryeel la'aan kadib markii lagu dayacay dhaawacyo ay qabeen oo soo gaaray askartan oo warbaahinta kula hadlay magaalada boosaaso ee gobolka bari ayaa laga dheehanayay xaalad liidata oo ay ku jiraan waxaana ka mid ah kuwo aan iskooda u istaagi karin oo biro ku soconaya waxa ay ka cabanayaan in guddi loogu talagalay ay musuq maasuqeen lacagihii loo qorsheeyey magacaygu waa maxamed faduul qaasim ka tirsan ciidamada dowladda puntland wax allaale iyo wax naloo qabtay ma hayno isbitaalkii guud ee magaalada boosasaan joognaa wax allaale wax naloo qabtay oo caafimaada ma jirto wax allaale iyo wixii aan xuquuq dad guddi ah baa loo dhiibay oo calooshoodu shaqaystayaalah oo aan noo naxariisanayn oo waxay yihiin aan la oqoon kiniinkii naloo dawooyinkii naloo soo maxaan ku idhahdaa naloogu talagalay waan gadanaya hadda waxa baan maqlaayay maalmo dhaweyto xajkaa lala aaday lacagtiinii iyo iyo maxaan ku idhahdaa iyo alaabtiinii lacagta laydigu talagalay
waxaan ka camalaynaa ragga meeshaan kaga muuqda waa ciidankii daraawiisha dowladda puntland waxaan ka camalaynaa wax caafimaada ma hayno waxay isugu jiraan dad jajaban iyo kuwa lugaha neerbayaal qaba kuwa dareemo waayey wax caafimaad oo aan meeshaan ku hayna ma jiro bismillaahi raxmaan raxiim sida saaxiibka sheegay waa run waxaana ciidanka daraawishta puntland halkan markii nala keenay waxaan ugu nimay caafimaad darro daryeel la'aan wax guddi la yidhaahdo iyo wax dowladda ka socda oo wax noo qabtay oo waxna taray inaysan jirin baan halkan ka caddaynayaa saakana waxa weeye halkaasaa noo xihan فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم waa hagaag dhegaystayaal caawa barnaamijka dhuuxa waraysiyada intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa waxaan ka cudur daaranaynaa xubinta faa'iidada caafimaadka ah oo aan caawa idiin soo gudbinin kan mid lamida intaan dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
رعوني بحب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست لست بأهل هم إخوة رعوني بحب و